أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي على آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا shuruuddii matalan raawiga riwaayadiisa ama xadiidkiisa la aqbalayo taas baa inoo socotay waxaanuu inoo sheegay afar shardi inay tahay markaa saddex waan soo aragnay kii afraad ayaa inoo dambeeyey oo xalay casharku inoogu joogsaday shardigii afraad wuxuu yidhi addabdu waa dabdiga raawigu uu wax dabdinayo ama xifdiga fiican ee wixii uu maqlay ee uu soo warinayay markaa hore uu taxamulayaba si fiican uu xifdiyayo ama laabtiisa ha ku xifdiyo ama kitaabkiisa ha kuba xifdiya taasba weeye dabdigana xalaytaan soo sheegay bal asalkiisa hore luqo wixii uu ahaa iyo macanidan dambe loo isticmaalay marka dambe adigu uu kaba mid yahay macnahan imaka halkan aan kuba hayno iyadoo macno kale oo muxadisiinta ay u isticmaalaan dabdiga uu jiraba oo xagga kitaabka dabdintiisa khad fiican oo lagu qoro xarakadiisa oo la ilaaliyo dee shakli iyo nuqadba taasoo kaleo iyadna dabdi bal matalan iyadna ay kuba idlaaqaan waa dabdigii kelimaadka iyo matniga ama alfaada wa huwa haddaba dabdigani dabdu sadrin wa dabdu kitaabin laba ayuu noqdaa dabdi markaa laabeed oo waa kii xifdigan aan naqaano ruuxu wixii axaadiis ahayd korka uu ka qabanayo si fiicanna uu hayo oo mar alla marka uu doonaba uu sheegi karayo isagoo sideedii ama axaadiisii dee cibaaradeedii uu ilaalinayo uba sheegayo iyo dabdi kitaab oo ah ruuxu axaadiisan uu qiisaba uu ka maqlayay qoritaankaasna markuu qoray haddana kitaabkii sheekhiisa ama furuucdii lagu saxay buu ku saxday si uu ogaado oo loo u yaqiinsado dee axaadiistii uu sheekhiisu riwaayada u lahaa yuu kaba warinayay inay tahay dee kolley waqtigii hore ee umuurahan raawiga loo ictibaarinayay imaka axaadiis iyo umuurihii kutuba inoo galeen kutuba inoogu sugantay ruuxan imika inoo warinaya taas waxba inagama xidhno xag sixa iyo dacfi waa waqtigaa hore bal kitaabkii dee si uu ogaado bal markaasoo loo yaqiinsado axaadiisan uu imaka isaga kitaabkiisa ku qoranay tii sheekhiisa uu riwaayada u lahaa inay tahay dabadeedna uu kitaabkii agtiisii ku ilaaliyo ku hayo ku dhowro si aan takyiir iyo tabdiil ugu iman ilaa uu dadkii kale ka gaadhsiinayo lagaba maqlayo balkaasna waa dabdiga kitaabka fa inaman laa yuxsinoo labadaas baa dee markaa haddii dabdi sadri meeshii jirana waa lagu kaaftoomayaa haddaanu nin bal maalan xaafido ahayne kitaabkiisu laakiin kitaabkaa la ictimaadsan kara uu yahay ee lagu kalsoonaanayana bal maalan waxa weeyaan waa lagu kaaftoomaya weliba beryihii dambe quruntii dambe arrinku uu noqday in la ilaaliyo sanadkii iyo silsiladii la ilaaliyo uun dee raggii mufiidiinta ama musnidiinta ah iyo ciddii sheekhyada ahay wax laga warinayay arrinkoodu wuxuu u badnaaba dabdi kitaab buu u badnaayay faina man shaksi laa yuxsinu aan fiicnayn ahayn dabda maa kii dabdintii xafidahu uu xifdiyey cinda taxamuli markii uu sheekhyada wax ka warinayay wixii uu xafiday dabdigiisa aan fiicnaynayn oo dabdigiisaasi aanu fiicnayn liyu'addiyahu si uu guto oo xadiidka marka dambe isaga laga maqlayo calaa wejhi si uu ahaa iyo wejigiisii ugu guto ruuxa caynkaasa laa yudma'ano dee laguma kalsoonaanayo ilaa riwaayatihi riwaayadiisii mid loo eeyonayo loo kalsoonaanayo maaho laysku halayn karo wain lam yakun faasiqan faasiq bay aanu noqon oo xaggii dee cadaalada ruuxii cadaalad laga waayo ee faasiqa riwaayadiisii lama aqbalayaan yidhi kani waa ruuxii cadaala ay uba sugnaatay in faasiqba ahayn haddii waxqabashadiisi iyo xifdigiisu aanu fiicnayn oo ama markaa axaadiistii uu korka ka hayay sheegayo dee si ahayd si aanayn qaladkiisa uu badan yahiyo sahwigiisiiyo akhdaada ka dhacaysa waa kaa ama sayulxifdi la yidhaah haddii amase haddii arrintu sii dhaaftaba la yidhaah qalad faaxish uu leeyahay oo kale iyo qalad badan ama kaflo ziyaadaa dee inkastaba salaax iyo ruux saalixa dee riwaayadiisii ma aqbalayno kii kitaabkiisu aan kitaab la dabdin uu noqday bal matalan waa qortay uun laakiin sheekhiisii kitaabkii asalkiisa ama nusqooyinkii iyo furuucdii lagaba qoray lagu saxay muu ku saxin oo kitaab la saxoo dib loo muqaabaleeyey maaha qoraalkii horunbuu ku daayay qaladaad taasna yimaada waxyaalaha yimaada ama kitaabkiisii haba saxdee markii dambe ma dhowrin oo haddii takyiir ku yimaada iyo waxaan isagii ka mid ahayn oo la soo geliyo si dadka qaarkood la dhacday ee kuba timi dad dee qoyskooda ah inay axaadiisan kuwiisii ayn kitaabkiisii ku qoreen oo kale isna aanuu iska dareemino uu wariyo sheekhadiisii ka wariyo waxyaalo manaakiira hadday umuuruhu taa tahayna dee lama ictimaadsanayo oo wax laysku hadleeyo ama lagu kalsoonaado maaha bal markaa ruuxii aan dabdigaa lahayn ama dabdi sadri ama dabdi kitaab khaasatan waqtiyada ee duruq riwaayadan dariiqooda uu axaadiista ama inoogu sugnaanaysa ama ay ku daciifaysay inkastaba saalix ha ahaadee dee wax maalan riwaayadiisii laysku hadleeyo ama lagu kalsoonaado ma ahoo la aqbalo bal taas dabdigii intaasuu kaga baxay walaa yushtaradu lama shardiyayo fi raawi raawiga looma shardiya an yakuuna dakaran oo ninkan axaadiista inoo warinaya inuu ruux labye lama shardiya rag iyo dumarba halkan ruuxii shuruudda inoo buuxiyey dee markaa bal caaqilka baaliqa ee dee muslimka ee cadaalana ay u sugnaatay dabdina leh ama ragaada ama dumari riwaayadiisi waa la aqbalaya oo arrinku sii shahaadada ma aha halkan surooyinka qaarkood ama inta badan aan dumarba lama aqbali jirin meelo mooye walaa xuran inuu xor noqdona shardi maaho dee xagga shahaado markay noqoto xuriyaa la shardiyi jiray halkan asal ahaan lama shardiyo ee ahimadii islaamkana in badan baa mawaali ahaa weeye walaa mubsiran dee aduu markaa haba xoroobeene laakiin asalkoodii hore ta ahaa ama markaa ay cilmiga dalbeen iyagoo addoomaa dib u xoroobayba walaa mubsiran inuu basiir yahay ama ruux indhaqaba yahay shardi maaha kal aduu xifdigaa fiican leeyahay bal taas ama dabdigaa fiican ee kitaabkiisii inta loola dabdiyo ruux hiqi u dabdiyo isaguna agtiisa uu ku ilaaliyo ilaa uu kaba gudanayo sidiisii u gudanayo ee dhib ma laho riwaayadii waa la aqbalayaa shardi maaha taasna walaa faqiihan inuu faqiih noqdo oo ruux haddaanu aqoontaa sare lahayn laakiin wixii uu markaa maqlay uu xafidsan yahay ama kitaabkiisii loogu dabdiyo dabdi markaa dee lagu kalsoon yahay waa la aqbalaya umuurahaasi shardi uma aha raawiga riwaayadiisa la aqbalayo malalkaa shuruuddii intaasi ay nooga hadhsanayd oo shuruuddii raawiga loo ictibaarinayay si riwaayadiisa loo aqbalo intaasaynu kaga baxaynaa markaa cinwaankana muxuu ihi siyaqu ladaa'i gudashada xadiidka la gudanayo cibaaraadkiisii ama siiqooyinkiisii oo siyaqa waa jamcu siiqatin siiqana kolley wax iska macruufoo dee waxa weeye nin daalibcilmi aan kaba qarsoonayn laakiin laba xaalaa jira aladaa iyo ataxamul taxamulka waxa weeye markan hore ruuxu daalibka yahay ee uu cilmigii baranayo ama axaadiistii iyo umuurahan dee aan hayno iyo riwaayaadkii uu sheekhyadiisa ka qaadanayo waa xambaar uu xambaarayo taa taxamul baaba la yidhaahaa in haddaba marka dambe uu isagu noqdo kii cid u gudbinayey ee isaga wax laga faa'iidaysanayay ama cid u faa'iidaynayeyna waxay noqonaysaa alaadaa waa gudasho wixii uu xambaaray uu gudanayo haddaba gudashadaa dambe khaasatan cusub dee markaa riwaayo xadiis lagaba hadlayo ee axaadiistii uu sheekhadiisii ka xambaaruu kaba wariyey taxamulku waa warin eh taas uu dib isagii looga warinayo gudashadaas baa waxay leeyihiin cibaaraad ama siyaqta ay kaba cabireen iyo alfaado uu isticmaalayo ruuxaas isagoo axaadiis laga warinaya siyaqdaasna waxay ka ratibmayaan ama ay ku xidhan yihiin warintii uu axaadiisa wariyay sidii ay ahayd oo dee axaadiisa si uun sheekhyadii loogama wada warinahayn kol waxaa dhacaysay sheekha cibaaradiisii dee sidan oo kale sheekhii in laga maqlayo isagu ka hadlaya iyo dadkuna ay dhegaysanayaan si innaga caadadeennu ay tahay waxaa kaloo dhacday inuu sheekhu aamusan yahayba laakiin uu fadhiyo axaadiisna tiisii ay tahay iyo kitaabkii isaga laga warinayo ruux dadkii xaadiriinta ka mid ah aqriyaya axaadiisii sheekhuna waa dhegaysanaya oo kale taasna waa waa dee taxamul noocii ama wej taxamul weeye oon kii hore ahayn oo kaa horena asamac min lafdi sheekh bay dhaha midna alqiraa'a cala sheekh oo kale kol waxa imanaysa oo kale inuu dee aanay umuurahaasi dhicinbe ay ijaaso sheekhu si guuduun uu shaksi axaadiistiisii ugu ijaaseeyey inuu ka wariyo ay tahay iyaduna markaa mid kastaa waxay yeelanaysaa cibaaraad ama siyaq taa hore xambaarkiisa noocaasi marka dambe uu gudanayo uu ku caddaynayo si uu sheekhyadiisii kaga wariyay tan bay siyaqu ladaa la yidhaha bal laakiin wuxuu inoo horraysiinayaa asxaabtii rasuulku si ay rasuulkii ilaahay axaadiisay kaba maqleen inoogu soo naqliyeen marka dambena taa dee dadka aan saxaabadii ahayn oo ta innagana de ama dadkaa dambe khusaynaysa ayay inoogu xigsiin doonaa ama kitaabka inoogu iman doono insha allah markaa siyaaqulaada haddaba ujeeddadooda horta waata waa gudashadan xadiidka la gudanayo alfaadaha ruuxii gudanaya ee laga warinayay uu odrhanayo isagoo taas lafdigani uu yahay si uu xadiidka ku xambaaray tilmaamayo taasba weeye bal cibaaraadkaas lisaxaabiyi saxaabigii waxaa u sugnaaday fii naqlihi warintiisa ama naqlintiisa alkhabara xadiidka uu naqlinayo ee uu warinayo can alrasuuli sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh uu kaba warinayo alfaadun alfaad ayaa u sugnaatay tartiibuhaa alfaada tartiibteeduna bixasabi alquwa si ay u kala xoog badan tahay oo macnaa ay u kala sariixsan tahay weeye oo dee kuwa qaarkood waa waxay ku cad yihiin rasuulkii ilaahay inuu ka maqlay kuwa qaarkoodna taas waa san ku xambaarayne laakiin dee cibaaradu sariixtaa kuma waxa suurtagal ina cidi udhexaysay oo kale cibaaradii haddaba taasaa sidaasaana xagga sariixnimada ay ku cad yihiin maqalkii iyo inay arrinku daahiruun yahay laakiin ixtimaalkii kale uu waa daahirun sida daahirkii iyo naskaynu soo maray mid waa nas baan odhan karnaa haddaan tacbiirkii usuulkaba isticmaalno nas bay meesheedii ku tahay kuwana waa daahir laakiin ixtimaal kalaa jira meeshii ah haddaba taasaa quwada keenaysa kala xoog badnida markaasay ukalau kala xoog badan yihiin jaanibkaas waxa ay tahay kala atiisa soo socota kow an yaquula inuu yidhaaho samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay ayaan maqlay aw xadathanii ama waa ii warramay aw shaafahanii ama hadalkan buu dee aan afkiisa ka qaaday weyo igulaba khidaabay aniga aw amase ra'aytuhu rasuulki ilaahay baan arkay yafcalu kada isagoo waxaa samaynaya iyo wanaxwu dalika taas naxwigiioo isagoo dee agtiisaan joogay isagoo dee waxaa sameeyey ama saa ku hadlay iyo shahidtu iyo xadartu iyo waxyaalo umuuro adugu ku cad uun inuu isagu arrintan waxaan uu rasuulka ilaahay nooga soo naqlinaya ama hadalkiisiiyo ama ficilkiisiiya uu joogay oo ama rasuulka ilaahay ka maqlay ama uu arkay wixii tilmaamayay caddaynayay taasna ku cadda taasi waa ta koobaad kolley usuulkan siday noo soo dhigtayna kutubta usuulka dee qayb baa dhigata waxaa la arkaa qaybna inay dee aanay umuurahan aanay san taxdiid kale aanay usoo dhigane laakiin waa khazali iyo qolooyinka hadalkiisa ikhtisaariya sida saaxibu rawda iyo qolooyinkana kale waa cibaaraadkoodii ee markaa kutub usuula ayay kala duwan baa usluubkan soo dhigta waxaa la arkaa kutubta musalax haddaan eegno dee inay meelahan ama anwaacu taxamul habageeyeen iyagoon asxaabtii gaar u saarin ama umuuraha qaarkood umuuraha dee daahirkooda uu yahay lafdigoodu yaanu kuba caddayna daahirkooda uu yahay ama loo xukumayo inay marfuuc yihiin ee halkaa markay dee marfuuca iyo mawquufka iyo kaba hadlaan umuurahaasaa min asunnati iyo kaanuu yafcaluuna kada calaa cahdi rasuulillahi ama iyagoon idaafayn iyo umuuraha caynkaas meelahaasay geeyaanoo habkan laakiin ay noo taalla waa habbal markaa la arko kutubtii musalaxana ku baahsan kutubta usuulkuna barhkood aanay sidan usoo cardayn laakiin waa cardi fiican oo laakiin kutub kala duwan oo kutubta usuulka iyagoo sidan uba soo dhigtay aan arkayno dee iyaguna kuwa ay tabacu yihiin oo dee kutubtaan xusuusnahay khazali oo kale yaanu dheeraynba iyo rawdahaas ibnu qudaame iyo mukhtasarkiisa iyo sharxu lkawkab ilmundire kutub kala duwan oo usuula ayaa hababkan dee usoo cardiya laakiin waxaan leenahay musalaxaan waxaa dhici karta inay yar baahsan yihiinba meelo oonay sidan oo kale u urursanayn haddaba taas oo kale fa hada lafdu lafdigan lafdigu wuxuu leeyahay waa alfaadahan buu uga jeedaa waa lafdigan waa alfaadaha dee samictu iyo wixii lamidka ahaa ee sariixa ku ahaa inay uu ruuxa waxan rasuulkii ilaahay xadiidkan ka maqlay ama uu arkay ficilkan laa yatadaraqu ilayhi isaga ma soo gelayo oo ku iman maayo ixtimaalulwaasidati waasida ixtimaalkeed aslan oo macnaa markan uu saxaabigu yidhaha samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam ee asal ahaan mad waa wuxuu rasuulka ilaahay ka maqlo meesha ixtimaalkeedii inuu intuu saxaabi kale ka maqlay saxaabigaasna rasuulka ka maqlay meesha maba taalo alfaadaha kana waa saas oo kaleo waa sida isagiiyo rasuulka ilaahay udhaxaysa ixtimaalkeed maba soo gelayo halkan cibaaradani dee nas iyo sariix bay ku tahay inuu u joogay umuurtan ama uu maqlay ama uu arkayeyba aslan wahuwa xujatu bilaa khilaafin dee kacaynkaasee uu saxaabisa inoogu soo naqliyo hadal aanba xujo weeye haddaan wax kale oo dee sanadkiisa ku tacalluqsan oo celinta keenayaama jirin laakiin xagga naqliga sidaasa xuju ku yahay taasi waa martabadii ugu xooga badnayd laba an yaquula inuu yidhaha saxaabigu qaala rasuulu llahi sala allahu calay wasalam kada waa saxaabi waa nin saxaabi oo rasuulka ilahi asxaabtiisii ka mida muxuu yidhiba qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam kada san dee axaadiis badan ku arkayno waa dee marka saxaabigii lasoo gaadho an dee matala fulan anahu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ama qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam ana hawda inta badan dee waa la aqriyaaye laakiin ma soo dhigtaan kutubtu inta badan cibaaradaas anahudaas laakiin dee si tacbiirka ama tarkiibka u hagaago oo wax lagu dhawaaqa marka sanadada la aqriyayo taas oo kale fahaada kani muxtamilu lilwaasida lafdigani waasidu ixtimaalaya macnaa waxa weeye qaala fulan haddaad tidhaahid ama san oo kale saxaabi qaala rasuulullahi uu yidhaah sala allahu calayhi wasalam arrinkeedu waxa weeyaanuun qowlkii ama hadalkanoo loo tiiriyo ciddii tidhi markaa dee taasna way ka waasacsan tahay ama ka acamsan tahay inuu ruuxu isagu ka maqlay ruuxan qaaidee qaa'ilkan iyo inuu waasida ay meeshii jirto kaloo usoo gudbisay waayo labadii waa wax ka waacsansan tanna way ixtimaalaysaa inay cid u dhexaysay bay ixtimaalaysaa markuu leeyay waa wuxuu rasuulka ilaahay looga soo naqliyey saxaabi kaleba u sheegay saxaabigii uu kaba tegey qaala rasuulu llahi sala allahu alay waslam bu uhi se maraasiilshaa saxaabada aynu leenahay axaadiistaas waa maraasiil saxaabo dee kol haddaanay waasidadii caddayn mursal saxaabina laga dhigayo qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam leeyahy meeshii waasidaa jirta laakiin mid waan hubnaayo tii xalay aan soo maray marka ninku waaqicadan aynu ognay inaanu u joogin waktigaas muslimba ma ahayn ma dhalan ama waa yara ama waktigaa meesha waa kaba maqnaa qaala rasullahi taa inay waasida jirtay taasi waa wax cad oo de waa laakiin waa xuja inay tahy waatan soo maray asxaabtu dhammaan waa wada cuduul laakiin mid aan dee umuurahaasna inoo caddayn saxaabigiina san yidhi inuu rasuulka ilaahay isago kii ka maqlay ahaana meesha waa dee ixtimaalaysaa waanay leeg tahay in waasida ay udhexaysayna waa tan baa deeta taa hore ay uga dambaysaa laakiin maxaa jiri kor dii saxaabi uu taa yahay maaha dadkii dambe ee qaaladooda aan la aqbali jirin oo dee kol haddii saxaabada lasoo weydaarto oo kale ninkii tadliis lagu yaqaanay inuu mudallis yahay lagu yaqaanay hadduu qaala fulan yidhaha lama aqbalo riwaayadiisa waayo kol haddii meeshii ixtimaalkani jiro lafdiga aanu sariix maqal ku ahayn isagiina nin wax qarqariyo aan ognay ama wax turtuuro ciddii uu ka maqlay meesha ka boodbooda lagu og yahay lama aqbalo waayo waa arrinkan baa jira ixtimaalkan baa jira dee isagiina waxaana laguma yaqaana tadliis waa suuradii aan lagaba aqbalin siiqadu sariix kuma aha maqal laakiin saxaabadii way ka duwantao tadliisna iyagu may ahayn wax rasuulka ilaahay ay og yihiin unbaamay xataa saxaabi kale udhexeeyay inoo soo naqlin jireen marka marka aanay inoo caddaan inuu mursal saxaabiya maxaa arrinku yahay waddaahiru daahirkuna fiihi alitisaal waxaa lagu xambaarayaa arrinkan itisaal baa lagu xambaarayaa ee xataa ruuxaan saxaabo ahaynba hadduu qaala fulaan yidhaaho aanu tadliis lagu aqoon ruuxana ruuxuu hagaag u soo gaadhay ama la kulmay uu yahay itisaal baa lagu xambaari jiray iyadoo ixtimaalkaasi jiro asxaabtii rasuulkuna min baabi awla weeye waa qowlka saxiixa ee akharu alculamaa ama jumhuur culamaa ay qabaan waxaa jira culimada qaarkood waliba usuuliyiinta qaarkood san dikrigiisu dhowaan inoo iman doono abulkhadaab la yidhaaho oo kale iyo dee ninkan shahiirkaa ee abubakr albaqilani ama qaadiga shahiirka ah oo dee nin hore ahaa culamaa ulusuul iyo culamaa ulkalaamba ahaa kutubta usuulkana marka aanu ahayn dee nin muctazilo oo ay wax ka soo naqlin ama kutubta muctazilo ay wax ka soo rarayaan oo qaadi hadday idlaaqaan nin gaara kuba dhaca aanu ahayna haaliban raggaa hore oo dhan dee qaadigu khaasatan haddaan eegno kutubtan shaaficiyada oo dhan walow aw malik iyo lmadhab ahaa alqaadi hadday yidhahaan kitaab usuulana la joogo waa ninku kuba dhaco oo kale haddaba qolooyinkaas oo kale waxay leeyihin taradud baa meeshii ixtimaal baa jira bayna samaacihi minhu wa samaacihi min gayrih saa daraaddeed waxa weeye de halkan laguma xambaaraya itisaale laakiin qowlkii saxiixa waa kaa inoo horeysi aan horreysiisanay saddex an yaquula in markaa taasna martabadii labaad buu kaba dhigay an yaquula inuu yidhaaho amara rasuulu llahi sala allahu calay wasalam bikada waa saxaabigii baa odhanaya an yaquula saxaabiyu rasuulkii ilaahay waxaasuu faray aw nahaa can kada ama waxaasuu dadkii kaba nahye suuradana waaba tan marka wuxuu yidhi waa martabadii saddexaad buu ka dhigay marka waxay ka dhigan tahay haddii taa ixtimaalwaasida inoogu sugnayd ixtimaalku inuu intii ka badan yahay inay haddii ay tii labaad ay la mid taho ixtimaal waasidadan qaale iyo amara waa ixtimaal waasidadii baa jirta iyo dee daahirkiina itisaal lagaba dhigayo ama inuu isagu kaba maqlay hadday taasuntahay martabadaasay noqon lahayda waxaa ta saddexaad looga dhigay ixtimaal kalaa soo kordhay waana kan dhigan doona wahadaa kani fiihi waxaa ku sugan oo isaga ku sugan maca ixtimaal waasida waasidadii aynu soo marro lafdigan amara iminka haddaad leedahay amara fulanun adigoo maqlaya amarkiisaasna cibaarada waad isticmaali kartaa iyadood ogaatay inuu amarkaa bixiyo oo lagaaga soo naqliyeyna cibaaradii amara fulan waad odhan kartaaba taas waad odhan kartaa haddaba in ixtimaalkaa waasida waa jiraayo qaalay halkaa kula mid tahay laakiin waxay la dheertahay buu leeyahy wahada fiihi maca ixtimaali lwaasida oo kii horea ixtimaalu an yakuuna saxaabiyo dee waa barhkood say yidhaaheene laakiin waa qowl aada u baciidane laakiin ixtimaal dee usoo dhigo inuu yahay saxaabiga uu yahay ixtimaalkeed qad danna mid u mareeyey maa laysa biamrin amar waxaan ahayn aw nahyi nahyi aan ahayn amran wanahyan amar iyo nahyi aanuu mareeyey oo waxay leeyihiin dee khilaafku iyaga agtooda may jirin ahla luqana way ahaayeen oo taasi wax iyaga agtooda ma imanayo maaha laakiin ixtimaal haddaan ka dhigno beryihii dambe siiqada amarka amarku siiqa ma leeyahay mise ma laha siiqadiisu maxay tahay waa tan khilaaf jiro ay isku khilaafsan yihiin waa kuwii ka dambeeyey dee markay taa u naqliyaan oo kale oy leeyihin kolkol baa ruuxu waxaan amarba ahayn uu amar u qaadan karaa iyadoona wuxuu amar ahayn dee siiqdiisan in la isku khilaafsan yihiyo umuuraha daraaddeed taas baaba dhici karta amar isagii inuu u qaatay waxaan amar ahayn ama nahyi uu uqaatay waxaan nahyiba ahayn oo macno kale leh ama dee wax kale loogaba jeeday marka ixtimaalkaas labaad ayaa isaguna meeshii soo kordhaya laakiin wa saxiixu kana qowlka saxiixi annahu ka saabiqi waa sida kii hore qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam macna daahir wuxuu ku yahay itisaal horta ta hore waa inuu rasuulka ilaahay kaba maqlay de haddii xataa cid kale ka maqlo saxaabi kaleana dhib inaguma keenayso mursal saxaabi unbuu noqon arrinta labaadna saxaabadu waa iyagaaba luqada dadkii laga qaadanayay ahla luqay ahaayeen weliba luqadu sida berigii dambe dadka ay ku noqoto wax la barta ay noqotay may ahayne wax iyagu saliiq ahaan iyo fidra ahaan ay u leeyihiin baabay ahaydba dee wax aan amar ahayn inuu amar kaba dhigana iyaguna iskumay khilaafsadeen siiqada amar leeyahay waxaan amar ahayn inuu amar ka dhigo ama nahyi aan ahayn nahyi ka dhigo taasi iyaga way kaba dheerayd oo markaa waxa weeye waa amar uu dee rasuulka ilaahay uu kaba hubo uun markaa tanna waa sida kii hore itisaal baa laguba xambaaraya oo taasi waa xagga ixtimaalka waasidada inaanay dawaasida meeshii jirin oo daahirku itisaal yahay wa ana saxaabiya saxaabigu ayaa dee saxiixuu yahay qowlka saxiixi laa yaquulu inaanu odhanayn amar aw naha isagoo rasuulka ilaahay kaba soo naqlinaya ilaa bacda samaacihi maqalkiisa dabadii uun mooyee ma uu maqlay ama wax huwa isagu amrun aw nahyun xaqiiqatan isagu amara waxaasi ama nahya dhab ahaan u ah oo bal markaa kanna waa itisaaleh labadaa ixtimaalee jiray tii saddexaad ugaba dhigeen afar an yaquula inuu yidhaaho saxaabigii weeye umirna bikada aw nuhina can kada tani waa meelihii kutubta musalaxa kuba sugnayd umuuraha daahirkeedu adigu dee markaa xukm ahaan marfuuc ah lafti ahaan yaanay marfuuc ahaaninbe waayo amara rasuullah iyagu dee waa amar sariixa oo iyagu taa kuma soo daraan baabkan iyaga agtooda uguma jirta ee halkan usuliyiintu ama ixtimaalkan ay sheegaan an yaquula inuu yidhaaho umirna bikada waxaasaa nala faray saxaabi baa leh eeg ma sheegayo aamirkii ciddii fartay ma sheegayo ee sidaasaa nala faray buu leeyahy aw nuhina can kada ama waxaasaa nalaga nahiyey taas oo kale oo bal matalan hadduu yidhaha amaranaa rasuulullahi ama nahaana canhu rasuulullahi taasi waa baabka ta hore aynu hayno un weeye waa ta laba saddexaad ee tani aamirkii ama naahigii ma sheegayo wuxuu odhanayaa ficilkii baa majhuulu binaysan waxaasaa nala faray ama waxaasaa naga nahiye weeyaan wasidaad nuhina can itibaaci ljanaa'izi walam yuczam calayna li hadalkii saxiixayn ay lahaydba umu cadiya oo kale wahaadaa markaa kan fiihi waxaa ku sugan fiigiisa maca alixtimaalayni asaabiqayni labadii ixtimaale hore macooda waxaa kuba sugan cadamu tacyiini alaamiri aamirkii oon la cayinin ama aan la tacyiinin taas baa kuba sugan iyo wanaahi naahiga tacyiinkiisa la-aantii ahwa nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay inuu yahay ama hayru am kayrkii oo macnaa walaag tii koowaad waxay ahayd ama tii labaad ixtimaal keliya ku sugnaa amara rasuulullahina laba ixtimaal baa ku sugan bay leeyihin marka dee cibaaro ahaan la eegayo tadna saddex ixtimaal baa ku sugan saddex ixtimaal maxay noqonayaan mid waa kii hore oo inay waasida jirto oo isagii rasuulkii cid ay udhexaysaa waa ixtimaalkeed arrinka labaadna waa tan labaad tii aan kuba soo marro ah inuu markan uu umirna aw nuhina leeyahay waxaan dee amarba ahayn uu amar uba qaato ama waxaan nahyi ahayn nahyi u qaato waa taa horena way noogu sugnayd maxaa halkan soo biray haddaba aamirkii muu sheegin naahigii ma sheegin haddaba aamirkani ma nebigii baa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh mise waa kayrkii oo disa dee dadkii madaxda u noqday oo kale iyo taasa naahigani waa ayama rasuulka ilaahay ba mise waa cid kale bal markaa taasna wasaxiixu qowlka dee markaa saxiixa halkanna annahu laa yuxmalu laguma xambaarayo ila calaa amri rasuuli llahi sala allahu alay slam nahy labada hore jawaabteeda hore inuu soo maray ho labada hore dee jawaabteeda kuwii hore inoogu sugnaa tan saddexaad baa meeshii timi saxaabigu markan umirna bikadaa leeyahay ama nuhiina can kada kolley waa amar sharciya weeye horta in markan dee waxaana uu jeedaa ciddan amarka la timi ama nahyiga la timi ciddii amarkiisa iyo nahyigiisa uu xujada ahaa in la raacaana ay waajib ahayd diin ahaan ayuun baaba ujeeda waana rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ee isaga qowlkiisu xujada ahaa cid kale oo dee axad dadkii kale kaba mida oon amarkiisu taa lahayn umuu jeedin waayo ixtijaaj buu ula imanaya masale xukunkeed buu ku caddaynaya dee cidda taa laga qaataana waa rasuulka ilaahun salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markaa kol hadday taa tahay dee ixtimaalkaa ay muujiyeen haba jire amirku waa rasuulkii ilaahay uun naahiguna waa rasuulkii ilaahay uun salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markaa tana maxay noqon waa iyaduna xadiidkaas dee mutasilkaa ayuunbuu inoo noqonaya wa fii macnahu kan macnihiisa waxaa le min asunati kada oo iyadna waxyaalaha dee sunnihii ixtimaalka ku sugan oo aynay dee sunnihii dariiqadii ama caadadii beledkii iyo waxyaale loo jeedo sunnihii abubakar iyo cumar oo kale iyo looba jeedo laakiin waa ixtimaallo fog baan taasna leedahay sida tan oo kale ayaa waa ciddii dee sunnihiisu ay ahayd in la raaca ay laasimka ahayd unbay uba jeedaan bal xadiid dee saxiixa kuba sugnaa oo ama de matalan abwaab alxaj u bukhaariya ay kuba soo arooriyeen kolley saxiixa kalena waa la wadaagsaday oo xajaaj waqtigiisii iyadoo ibnu cumar la faray inuu xajka kaga dambeeyo cabdimelik uu soo faray markay ka qaalib noqday ama la dilay cabdillahi ibnu zubayr ayaa wuxuu yidhi waa axad taabiciintii kama mid aha ina cumar ayaa ina ibnu cumar way ayaa ku yidhi haddaad doonaysa sunnihii dee waxaad khudbadana gaabi wuquufkana dedeji markii taa la weydiiya wuxuu yihi de hal yuriiduuna sunnata ama dee cibaarada may ula jeedaan ilaa sunnatahu sala allahu alay wasalam hadday dee sunnaha la idlaaqo inta la yidhi rasuulka ilahi masidaas uu sameeyey kol hadday yidhaahaan min asunati kada ama sunna ay yidhaahaan waa sunnaha rasuulkan waxay ujeedaan salawaatu ullahi wasalaamu caleyh bal tanna waa taa baabkeed mid shanaad an yaquula inuu yidhaah weeye kunaa nafcalu kada sidaasaanu samayn jirnay wa kaanuu waxay yafcaluuna kada sidaasay samayn jireen fa haadaa markaa laba xaaluu noqdaa kani in rasuulka ilaahay loo idaafeeyo la yidhaha kuna nafcalu kada fi cahdi الnabiyi salى اllahu alayh wasalam ama kanuu yafcaluuna kada fi cahdi الnabiyi salى اllahu alayh wasalam ama fi xayaatihi wixii lamida iyo in sanuu lagu gaabsado sidaasaanu yeeri jirnay saxaabina waa hadalka waa wataa marka wuxuu yihi fahaada kani labadaa la kala qaadaya cinda idaafatihi idaafadiisa ama marka loo tiiriyo ilaa zamani nubuwati zamankii rasuulka loo tiiriyo xujatun xujo weeye waxaana ay xujo u yahay waa liduhuuri iqraarihim calayh sugitaankooda laguba sugay calayhi calaa hada alficil ficilkan dee uu soo naqlinayu leeyay saasay yeeli jireen amaan samayn jirnay amaan odhan jirnay iqraarkooda uu rasuulkii ilaahay intuu ka war helayna waa waqtigiisiiye iyagana sha'nigoodu waxaa inaanay wax iskagaba dhaqaaqin inay rasuulka ilaahay weydiiyaan waxyiguna waqti soo degayuu ahaayo waxii munkara dee haddaan rasuulku uba diidin qur-aanka uba diidi lahaaba haddaba in dee tan uu ka war helay oo uu rasuulka ilaahay ku sugay ayaa daahira iqraarkiisuna dee sida inoo dambaysaba ama dee aada ogtihiinba waa sunaha sunnihiisa ayuu kaba mid yahay o dee sunnihiisu ama xadiidkiisu qowlkii iyo ficilkii iyo taqriirkii ayuu noqon marka taas baa dee ta keenaysa inuu xujo noqdo bal markaa barhkood baa haddii la yidhaha kaanu dee in badan kunaa nafcalu kada keliya ama kaanuu yafcaluuna kada aan rasuulka ilah cahdigiisa loo idaafayn kaba dhiga inuu mawquuf u noqonayo walow dee bukhaari iyo muslim iyo aimo kale ay kaba dhigaan saxaabi hadduu taa isticmaalay xadiid musnada sidii ay ula tacaamulaan saas daraaddeed ay saxiixayn inooguba sugan tahay ay ku soo noqnoqotona iyagoo cibaaro sidaasa xadiid ahaan usoo inoogu soo naqliyeen wa qaala abulkhadaabi abulkhadaab baa wuxuu yidhi abulkhadaabkani waa nin waxaan filayaa dikrigiisu inuu horeyna inoogu horreeyo waa suurtagal halkii majaaska markaan soo hayno waan umalaynaya de imanka kolley waa nin adigu usuuliya oo faqiiha magaciisa maxfuud ibnu axmed ibnu ciise ayaa la yidhi alkalawadaniy kalawadan meel la yidhaaho kolley malaa qaryo aan kaba dheerayn de adigu baqdaad iyo ahayd baa loo nisbeeya waana nin qarnigii shanaad raggiisiiyo qarnigii lixaadna ilaa lix iyo toban sanadood kuba lahaa qaadigan shahiirka madhabta xanaabilada abiyacla la yidhaahna asxaabtiisii koobuu ka mid iyo adugu waa nin aimada xanaabilada ee usuuliyiinta iyo fuqahadaba ah kaas baa dee u yimaado kutubta usuulkana waa kusoo noqnoqdaa kitaab buu leeyahay tamhiid fii usuuli lfiqi la yidhaha la madbaceeyo la taxqiijiyo madbacaysanna waa leeyahay haddaba ninkaas baa wuxuu yidhi ana qowla saxaabiyi saxaabiga qowlkiisa uu odhanayo kaanuu yafcaluuna kada saasay yeeli jireen oy samayn jireen naqlun lilijmaaci waa naqlin uu soo naqlinayo ijmaac oo maalan waataynu soo marray ijmaaciiyo bal taasaynu soo marray de kol hadduu saxaabadii u wada tiirinayo uu leeyahay sidaasay samayn jireen uu leeyahay waa isagoo soo naqlinaya ijmaacoodii waxay kuba ijmaaceen laakiin de aimo shaaficiyada barhkood ay ka mid yihi ama usuuliyintoodo taa diidan baa jiro e inuu isagu caddeeyo in waxaan la isku waafaqsanaayo isku waafaqeen mooyaane cibaaradu te kolley taa sariix kuma aha barhkood waxay sameeyeen baabu dee cibaaradan lagu soo naqlin karaa oo cibaaradii ma caddaynayso inay dhammaantood wada timaawatani ijmac ma noqonayso usluubkani walo hala eego marfuuc baa xukman mise maaha taas umuurahaas haba yimaadeen laakiin isagu sida hadduu yidhi dee qolooyin ku khilaafsan baa jira bal taa halkaas saxaabadii waan kaga baxaynaa wali alfaad riwaayati riwaayada alfaadeeda min hayri saxaabiyi saxaabiga xaggii ama hayrkii xaggii ka ahaatay oo ujeedadu saxaabi markuu rasuulka ilaahay xadiis inooga soo naqlinayo siyaqdii adaha ee uu isticmaalayay kuwaas weeye bal siday u kala xoog badan yihiin iyo sababta xoog badnidaa keentayna waa ta aan soo sheegnay walow si guud aan ugu xambaarayna itisaalun in wixii dee aan lafdigoodu sariix ku ahayn rafcina xukmi rafci ay yeelanayaan laakiin bal ciddii aan saxaabe ahayn oo ama dee saxaabi ha ka warinayo taabici ha noqdo ama dadkii ka dambaysay haba noqdo ilaa dee waxa weeyaan ciddii bal maalan wuxuu warinaysaa cid kale wax ka warinaysaa alfaadaha ay adaha u isticmaalaan iyaga tiibaa halkan inooga bilaabaya wuxuu yidhi haddaba kuwa alfaada riwaayada waa siyaquladaa ee min hayri saxaabiyi saxaabi hayrkii ama cid aan saxaabi ahayn xaggii kaba ahaatay maraatibu maraatib baa u sugnaatay bacduhaa barhkeed aqwa ay ka xoog badantahy min bacdin barhka kale wahiya maraatibtaasi waxa wey kuwan almartabatu اluulaa martabada koobaad qira'atu shaykhi shaykhi oo aqriyo weeye cala tilmiidi ardaygii ama xerowgii korkiisii kuba aqriyayo daalibkii axaadiis buu ku aqriyayaa kitaab buu ku aqriyayaa fii macridi اlإkhbaari waa macnaa macrid almacrid mawdicu dikri shay ba macrid bay dhahan shayga sheegitaankiisa meeshii macnuu waxa weeye fii macridi اlإkhbaari waa calaa jihati ikhbaarihi wey warramiduu isaga u warramayo maha si kale waa isagaa inuu ka wariyuu doonayaa isaguu ugu warramaya haddaba jihadii ayuu ugu dul aqriyayaaba daalibkiina waa dhegaysanaya liyarwiya canhu si uu ugaba wariyo taasi waa mida macnuhu wax kale maahe waa arrinkii asamaac min lafdi sheekh daalibkii waa dhegaysanaya sheekhuna ka aqriyaya weeye markaa sheekhii buu lafdigiisii maqlay taasi waa martabada koobaad wa hadihi almartabatu martabadani hiya alghaayatu fi taxamul waa ghaaya iyo nihaayada iyoka iyo halka ay wax ku intihoodaan xagga taxamul oo xagga waxwarin cid wax laga warinayo ta ugu heer sarraysaa waa iyadoo ciddii aad wax ka warinaysa adigood carabkiisa wixii kaba maqlayso oo iyadaa ghaayada fi taxamul ah wahiya iyadu weliba dariiqatu rasuuli sala allahu calayh wasalam dee rasuulka ilahi wax lagulama laguma dul aqriyi jirin oo inta wax lasoo qorto ama axaadiistiisii lasoo ururiyo laguma dul aqriyi jirin ee rasuulku ka laga maqlo ayuu ahaa dadka kalena way maqlayeen markaa dariiqadii rasuulkii ilaahay uu isagu wuxuu gudbinayey ayaabay taasi tahay haddaba bal markaa taasi waxa weeye taa koobaad waana tan dee kutubta musalaxuna acde anwaacu taxamulta ugu sarraysa ay kaba dhigaan waa asamaac min lafdi sheekh bal markaa haddaba tilmiidkii ama daalibkii hadduu saa sheekhii wax kaga maqlay oo beriga dambe isaga laga maqlayo markaa dambe inay siiqada aduu waxaan nidhi arrinkaa horey ka ratibmaysaa laakiin marka dambe u isticmaalaya isaga wixii laga maqlayo maxay noqonaya alfaada waati uu sheegaya alfaada riwaayade walitilmiidi tilmiidkii waxaa u sugnaaday fii hadihi almartabati martabada an yaquula inuu yidhaaho xadaanii fulan waa leeyahay amase aw akhbaranii fulaanu hebel baa ii warramay waxaa kaluu leeyahay waqaala fulaanun oo kol adaanu mudallis ahayna dee itisaalkii unbaa lagu xambaari waxaa kaluu leeyahay wasamictuhu yaquulu samictu fulanan yaquulu isagoo taale iyo wanaxwu dalika umuuraha wixii laba mid ka ahaa dakara fulan iyo amba'anii fulan iyo wixii laba mid ahaba macnuhuna waxa weeye siyaaqdaas oo dhammi waxay ku rumoobayaan maqal uu ruuxan kale kaba maqlay luqa ahaan dee samaacu markaa waa ku rumoobaya inuu sheekhii wax ka maqlay waa ku rumoobaya e bal haba dhacdo beryihii dambe ama dee muxadisiinta agtooda istilaax ahaan ama isticmaal ahaan cibaaraad shuhroobo waxyaalo gaara u shuhroobay oon arki doono bal taas waa mido macnaa ruuxu hadduu sheekha carabkiisii ka maqlayay marka dambe uu isagu tii warinayo hadduu xadaanii yidhaaha iyo hadduu akhbaranii yidhaaha iyo hadduu samictu yidhaaha iyo hadduu anba'anii yidhaaha iyo waxyaalahaas oo dhamiba waa alfaado dee samaacii ku rumoobayay iyo maqalkii waana isticmaali karaan almartabaة thaaniyatu martabada labaad waa wejka labaad ama nooca labaad ee anwaacda sheekhyada wax looga wariyaa qira'atu tilmidi tilmidka aqrintiisa weeye cala shaykhi sheekhi uu ku dul aqriyayo huwa yasmacu inagu toorun baan qaaliban naqaanaa tan kalena khaasatan marka riwaayo loo jeedo iyo dee markan kaleo iyadoo diaraayo loo jeedona waabay isticmaalaan dee manaadiq badan be sheekhi waa fadhiyaa uu soo fadhiyaa waa dhegaysanaya waxaan lagu dul aqriyayo waa u baraarugsan yahay markaa nin daaliba ayaa aqriyaya waa axaadiistii marwiyaadka sheekha ahayd isagiina waa usoo jeedaa baraarugsan yahoo wixii aanu lahayn ama khalal ee dhacay waa celinaya waa joojinaya bal taasna waa martabada labaad qira'atu tilmidi cala sheikhi wahuwa yasmacu walxal wa yasmacu weliba taasi waxay dhib yaraysaa haddii riwaayo un loo jeedo oon idhaahno sheekhu ha aqriyo dee markuu saacad iyo laba iyo aqriyo waa daalayaabe laakiin marka uu fadhiye lagu dhegaysanayo uu isagu dhegaysanayoo kale arrinkiina aan macnayn looga baahnayne in sanadka la qaato uun la doonaye waxaa dhici karta dee waqtiyo kooban in kutubtii waaweyneyd laguba dhameeyo oo dee dadkii qiraa'adooda ay sariicayna barhkood ayaamaba kutub waaweynay sidaa dee kaga taxmil waayo umay baahnayn inay u macneeyaan inay ufasiraan waxaa dhici karta inay ugaba aqoon badnaayeen oo raggana ay sanad dheeroon lahaayeen oo caaliyo u da'weynaa kana u nin dee caalimo ama xaafidaya laakiin wuxuu u baahan yahay sanadkiisu u baahan yahay markaa taa tii keenaysay inay dee ayaamo yar intaasoo kutub ah lagu aqriyo in yaroo xajka la isugu yimi o ayaamaha mina la joogo ama mawsimka la isugu yimi ayaa kutub dhan la kala naqlinaya dadka waa meelay ka yimaadaan waa intaas dee waana laogyayaa soo xajiye fulan baa soo xajo barhkood baa dee iyagoo ajibkoodii dhacay waxay u soo xajayaan sheekh fulan baa malaa soo xajiyo aad la kulantid halka aad kula kulantid ayaamahaasaa dee waynay sanad baa la qaadan iyo taas uma baahna markaa dersi ayaamo dhan socdee waa taas oo kale oo dee malaa waxyaalihii ugu degdeg badnaa waxaa ka mid ah khadiib oo kale oo kitaabka bukhaari aan garanaya intuu yahay ayuu saddex jalso waa saddex fadhi oo loo kala kacayn laakiin ayuu sheekh socoto ahaa ayuu kaga xambaaray macnaa sheekhu waa yimi khuraasaan iyo dhulkiishuu ka yimi oo xaj buu u socday markii baqdaad la joogaa la ogaaday dariiqii inuu go-ayo sanada aan ciraaq iyo jiidaa laga xaji karayno niman budhcadoo carbeed oo meeshaa joogi jiro o xujaajta ku leyn jira oo ku dhici jiray ayaa noqotay dee ciidan markaa malaa qaabilana lama hayno ciidanma dhan baa kolkol raaci jira sanado dhan oo kolkol ba dee xujaajaas aan cidiba ka soo noqon jirin markaasuu sheekhii oo kale ayuu dee khadiib waa yimi kale khadiibna waa imaam markaas sheekhna waa nin musnida dee maalintii hore waxaa la arkaa marka la fadhiisto waxaa laga yaabaa jalsada dee subaxda la fadhiistaa ilaa waqti duhur la gaadhayay ilaa intaasoo kale maalintii labaadoo safarkiina baxaya sheekhi waa noqonayaa webigii baa xagga kale looga tallaabo dee kaafiladii waa diyaarba uu raacaya kaafilala-aan lama soconayno markay subaxdii fadhiiseen salaaddii subax baa la kacay subaxdii salaadda waajibkun baa loo kacayay cunta yaxaa waa la iska dhigay marka maxay noqotay inuu saddexda cisho bukhaari oo dhan dee lagu aqriyo carabka uu mariyo kale wuxuu uga jeedaa sanadkan inuu qaato nuskhadiisiina uu aqriwayo dee nuskhadiisii ama riwaayadiisiina bal markaa markay taasi tahay waxaa leeya way waxay dhib yaraynaysaa in sheekhi wax badan lagu dul aqriyi karo oo ay sahlaysaa bal markaa taa labaad weeye fayaquul wuxuu odhanayaa sheekhu nacam haa buu odhanayaa aw yaskutu amase uu aamusayaa tani waa masalo kolley meelaheediina ma joogno dee kolley mustalaxaabia qaybtan yar dheemeeyo walow dee kutub usuuloo iyaguba dheereeya ay jiraan uun kaba yarayn ama kaba badan boo ka waasacsan kuwada waasaca macnuu waxa weeya sheekh haddii lagu dul aqriyayo waxaana mormigiisii weeye sanadkiisii baa la aqriyayaa bal dee waxaa lagu bilaabayaaba akhbarakum fulaan can fulan can fulan sanadkii taasaa lagu bilaabaya oo hebel baa xadiidkan kitaabkan ama axaadiisan aad ka warisay qaala xadaanaa fulan sanadkii baa saa loo aqriyay waa axaadiidiisii marka markaa xadiidkiisii isagii waa baraarugsan yoo soo jeedaa hadduu dee intaa la aqriyo lulaysan yahay dee ictibaar ma yeelanayso oo meeshii uu seexdaba maba oga markaas wixii la doonaya haddii axaadiitaan tiisii ahayd loo laqimo lagu aqriyayna iskama garanayo markaasaa maxay eegaan inuu sheekhu in akhbarakum fulan baa leeyahay xadiidkii markii lagu dul aqriya ama inta ay dhammaato inuu yidhaha hah waa tasdiiq inay axaadiistiisii tay uu rumaynayo taas oo kale dee kutubta saxiixa baan ku arkaynaa xadiis keliya oo dhammaaday oo qira ay ku jirtay cala sheekho aakhirka ay dhacday un qaala nacam xadiidkii lama socoto dee waana umuuro ruuxaan istilaax aqoon ku joogsanaysa oonu garanayn maxay qaala nacamtani maanta tay kolkolna wuu aamusayaa buu leeyahy sheekhu markaa aamuskiisani kol hadduu soo jeeday nin cadliyana yahay waxaa laga dhigayaa inuu qirsan yahay de haddayna waxa laleeyahy hebel baa ku warrame haddaanay taasi jirin oo uu aamuso isagii baaba ruux faasiqa noqonaya oo cadli aan ahayn marka aamuskuna waa wuxuu dejisan yahi isagoo yidhi ha yidhi bal markaa taas buu uga jeedaa fayaquulu nacam aw yaskutu marka bal markay taasi dhacdo fatajuusu الriwaayaةu bidalika way banaantahay werintisaa wax lagu wariyaa khilaafa libacdi الظaahiriyati bal daahiriyada qowlkooda waan iskaba dhigayna halkan dee shuduudoodkooda daraaddeed meelahan oo kale iyadoo daahiriyada barhkooda aan kuba khilaafayno oo macnuu waxa weeyaan haddaad kitaabkii bukhaari nin riwaaye iyo isagu u leh riwaayadaasi xataa ijaasaba haba noqotee aad ku dul aqrido oo isagu marna aanu aqri ahayn laakiin dee ruuxa riwaayada ulaa taatiro beriga dambe waad kaga warin kartaa inaad waad kaga warin kartaayo dee ama ajaaza lii fulan ama dee tan oo kale akhbaranii fulan aad tiraahid ama qara'tu calaa fulanin aad tiraahide adiguna sanadkii u adigaa ku biirayo hadhow dadkii sanadkaagii ayuu kuu gelayaayo waa in lagu wariyaa way bannaan tahay wey bal haddaba imika waa xaaladan u jeednay alfaad اlada ama siyaq ladaab hayde haddii arinkaaguba ah inaad sheekha ku dul akrido sheekhu aanu akrin maxaad odhanaysaa marka dambe eed adiga lagaa qaadanayo xadiiskii wayaqulu tilmiidu tilmiidkii wuxuu odhanaya fi hadihi اmartabati akhbaranii aw xadaanii qira'aة calayhi eeg waa halkan tii hore waxay ahayd xadaanii ama akhbaranii oo mطlaqay ahayd maanta dee tan ina isaga carabkiisii may ahayn kuguma warramino waad ku dul akriyayse waxaad odhan akhbaranii qira'atan calayhi baad odhan ama maxaad odhan xadaanii qira'atan calayhi si aad u caddayso waa igu warramay iyadoo arrinku yahay aqrin lagu dul aqriyay laakiin muxuu yidhi imanka mu'alifiintu wahal yasuuqu miyay bannaan tahay oo lahu daalib kastaa sheekhiisii kaga taxamulay miyay u bannaan tahay tarku qira'atan calayhi inuu qira'atan calayhi ka tagu yidhaaho akhbaranii ama xadaanii yidhaaho qowlaani laba qowl baa meesha culimmadu ay leeyihiin hma riwaayataani can axmeda imaam axmed laba riwaayo laga soo naqliya adigu bal waxaan leenahay culimada qaar baa waxay ka dhigaan qiraa'ada sheekha lagu dul aqriyayo iyo samaaca laftigiisa laga maqlaya inay isku mid yihiin marka haddii isku mid lagaba dhigo dee hadduu xadaanii labadaba ama akhbaranii uu odhan karo waa siaa dawaa'if culimada ka mida qabta a'imadii diinta qaarkoodna dee waxa axaadiisa lagaga wariyeyba aqrin lagu dul aqriyay naadir bay ahayd ina aqriyaan sida imaam malik oo kale muwada'iisa iyo axaadiistiisu weligeed baa lagu dul aqriyi jiray un qira'a isagu aqriyi jiray naadir bay ahayd ba ma maba aqriyi jirin marka taasoo kale barhkood baa baneeya laakiin kuwa iyago ka dhiga rutbadaasi ta koowaad inay tahay tana tii labaad ay tahay xadaanii iyo akhbaranina ay tilmaamayaan sheekha dhawaaqiisii taama odhanayay odhanayaan oo waa inuu qiraa'atan calayhi qaydo laakiin arrin kalea jirtoo saddexaad oo markii dambena dadkii culimmada intoodii badnayd muxadisiinta mashhuur kuba noqotay aan odhanayna waa istilaax ama isticmaal ay leeyihiin oo akhbaranii markay yidhaahaan waxay u isticmaalayaan qiraa'ada cala sheekh xadaaniina samaaci min lafdi sheekh bukhaari oo kale iyada way isku jiraanoo taasi isagu maaha dadka kala saara bal isaga waabay isla siman yihiinba ama way isku dhow yihiin muslim oo kale waa dadka kala farqiya oo akhbaraniina macnay leedahay xadaaniina macnay leedahay markuu isagu isticmaalayo saas buu u ilaalayaa sheekhyadiisa oo hebelna xadaanii buu yidhi hebelna akhbaranii buu yidhi oo kale oo macnaa waxa weeye akhbaranii iyadoon qiraa'atan calayhi la raacin waxay tilmaamaysaa saa dee markii dambena isticmaalkooda u batay qiraa'o sheekhii lagu dul aqriyey taas xadaanii lakin yo samictu waa samaacii laftigiisa laga maqlay haddii loo isticmaalayana waa in qira'atan calayhi lagu qaydo dee barhkood idlaaqayna way jiraan almartabatu haliatu martabadii saddexaad almunaawalatu isu dhiibitaan ama isasiin oo kale iyo siin iyo dhiibitaanba weeye maxay munaawaladu tahay wahiya munaawaladu an yunaawila inuu u dhiibo weeye asheekhu sheekhu tilmiidahu ardaygiisii uu dhiibo aslahu asalkiisii asalka waxay u jeedaan waa nuskhadiisii uu isagu sheekhadiisa wax kaga wariyey ee lagu saxay ee la qaabiliyey dee sheekhyadiisa usuushii ay lahaayeen taas baa maanta asala koladii isagii wax laga warinayo aw farcan ama farac muqaabalan caleyhi asalkaa la qaabiliyey faracuna waxa weeyaan waa asalkiisa nuskho laga qoray laga qoray oo lagu saxay haddii aan nuskhadii lagu sixin dee waxaa sixitaanku keenayaa in la ogaado nuskadani dibqa alasli inay tahay oy tii la mid tahay waxba uan u dhexayn marka xadiis xadiis baa loogu saxaa kelima kelima loo eegaa marka dambe weliba qoraalku dhammaado weeyo dib loogu noqdo haddaba farac kale oo cid kaleba kaba qorato laakiin ku saxan oo la og yahay inay nuskhadiisii ay waafaqsan tahay haddaba kaasoo kaleu u dhiibaya gacanta ka gelinaya ardaygii waa mid aw yuxdiru amase waabu keenaya an yuxdira ama aw yuxdira uu keeno atilmiidu tilmiidku dalika alasl asalka aw farcahu farciisa almuqaabala calayhi la qaabiliyey uu isagu la yimaado oo wayaquula uu markaa yidhaha shaykhu haadihi riwaayati tani waa riwaayadaydii can fulaani hebel aan ka wariye farwihi cani igaba warin macnuu waa maxay bal haddaan suurada soo dhoweeyo kitaabkii bukhaari baan soo qaatay riwaayaan u leeyahay anugu oo dee sanad baaban u leeyahay axadba labadii ka mida nuskhadaydii anigu aan lahaa ee dee ii dabdisnayd ee riwaayadii sheekhayd walow kutubtaa mashhuurkaas ee ibnu kasiir yidhaaha maanta dee nuskhooyinkoodna la dabdiyey lagu kaaftoomi karo waxba asalkaygii lamaba eegayeen ayaan tilmiidkii u dhiibayaa waxaan odhanayaa kitaabkan dee sanadkaygu waa kaasoo hebel baan ka wariyo sanadkayga ama waaba kuba qoran yahay sanadku bilowga say yeeli jireen ee waan ku ijaaseeyey waan ku idme iga wari wax kale ma jirto intaasaan ugu warramay riwaayadaydii waan u sheegay waana asalkaygii markaasaan igaba wari oo kale taa waxay yidhaaheen munaawalo laakiin munaawalo ijaasa la socoto muqaruuna bilijaasa haddii ani ijaasa la socon qiimo saasa ma sii yeelato ijaazada dhaafsan laakiin waxaa markaa taasoo kale ay eegaan in nuskadii la siiyo daalibkii ama se muddo loo daayo uu isaguna nuskadeed kaba samayso si uu ugu saxdo in haddii intan u dhiibo unaan kala noqdo ijaazahan afka uga ijaazeeyun bay la mid noqonaysaa ee tani munaawaladu kitaabkii agtiisaa lagu baaqi yeelayaa tamlik ahaan ama icaar ahaan ilaa uu muddo uu ka qoranayo uu kusoo saxanayo taasoo kale idan kol hadduu la socdo waa arrin aad u xoog badan barhkoodna waxay la simaanba samaacii ayay la simaan way ka hoosaysaa laakiin waa dariiq wax lagu warinayo ah munaawaladaasoo ruuxii isagoon kitaabkii maalinna usoo fadhiisan sheekhii saacadna aan laba joogin taas buu kaga warinaya oo can fulan ama naawalani fulan ama ajaazani haba yidhaaho taasba weeye haddaba wuxuu leeyahy wa madhab ljumhuuri jumhuur madhabteedu halkan jawaazu riwaayati biha munaawalada in wax lagu warin karaa inay jaaisayde bal dee saaxibu ilmaac oo kale qaadiciyaad iyo ijmac bay halkan soo naqliyaane sayraf baa khilaafka yar leh wayaqul bal maala haddaba arrinkaas hadduu yahay waxbaa lagu warin karaa baan leenahay munaawaladuna dee waaba saxiix umuuro sida dee xadiis mucallaqo bukhaari dhacayana way uxujaystaanbe tilmiidku wuxuu odhanaya fi hadi martabati haddii sheekha sida uu kaga wariyeyba ay tahay munaawalada muxuu odhan naawalani ayuu odhan dee waa waadina lii fi riwaayati dee kole dee ijaaza la socota haddii kale qiimo ma laha kitaab laysu dhiibay aw akhbaranii aw xadaanii lakiin maxaa la socota kuwan akhbaranii munaawalatan ama xadaanii munaawalatan waajaaza bacdum waa kuwa munaawaladaas ijaazadu ay la socoto samaaca la simay oo waliba dawaa'if badan ah kuwaas iyagu waxaabay barhkood baneeyeen tarka karimata kalimati munaawalatan lafdigaa munaawalatan waxaan u nasbinayaana waa dee si ahayd baan ku xikaayoonayaa hadiyo goor marka xaalo hore laga xikaayoonayo icraabi raad kuma yeelato dee waxyaalahan imaka ayn sidii horun baa lagu daaya munaawalatan oo lagaba tagu yidhaaha akhbaranii ama xadaanii baay barhkood baneeyeen waa kuwa samaaca iyo munaawalada sima ee yidhaha waaba isku midun samaaci iyo munaawaladii laakiin way ka hoosaysaa xaalada si loo caddeeyana ha raaciyo naawalanii ama dee waadina li ama akhbaranii munaawalatan oo kale waadin taas cibaaro sidaas almartabaة الraabicatu martabadii afraad alijaazatu ijaaza wax laysu ijaazeeye weeye ijaazadii waa maxay waaba tan wahiya an yaquula inuu yidhaaho ashaykhu sheekhi litilmiidihi ajastu laka waxaan kuu ijaazeeyey macnaa aan kuu fasaxay inaad iga wariso weeye riwaayat alkitaabi alfulaniy kitaabka magacaa leh sida bukhaari oo kale muslim oo kale ama kutubta uu xadeeyey ama waxa weeyaan inaad iga warisaan kuu fasaxay aw amase ma saxa cindaka min masmuucaati wax alla wixii adiga agtaada ku sugnaada inaan anigu riwaayo u leeyahay weeye inaan aniga masmuucaygii uu yahay een riwaayo u leeyahay dee bal markaa hana doondoono ha iska dabdiyo weeyaane ayaan ku ijaazeeyey inaad igaba wariso taas ba wey macnuu waxa weeyaanu sheekh baa ruux daaliba u ijaazaynaya wixii uu riwaayo u lahaa ama kutub mucayan u ijaazaynaya odhanaya kutubta dee sidaasaan ku wariyaa sanadkiisiina waa og yahay ee iga wariyo waan kuu fasaxay taasoo kale wa maxay tahay ma lagu warin karaa wa madhabu ljumhuuri jumhuur lculamaa madhabtoodu waxa weeye jawaazu riwaayati biha ee ijaazadu walow markii dambe muxadisiin iyo qolooyinkaasi ay tasaahul aad u badani dhacay oo ilmo yaro imaka dhashay iyo bal maalan iyo waxa weeyaan oo dee taas wax loo ijaaseeyey iyo cid saas oo kale ah dee laba ruux oo kale fog oo dhici karta midna uu khuraasaan joogaa midna andalus uu joogaano ay wax isu ijaasaynayaan bal kuwaasi dhib mala hadday ahlu cilmi yihiin oo kitaabo ahayde laakiin ciyaal yaryar iyo dad aan wax fahmayn loo ijaaseeyey kutub badan oo waaweyn oo dee maanta sanadadooda waxay ku xidhiidheen nooc ijaazada ay tahay haddana bal si guud haddii khaasatan ruux macrifo leh dee loo ijaaseeye wax kan ijaazaynayaana uu macrifadeedii leeyahay waaba dee dariiq waxaanad marka hore samaac ku hesheen culimo aanad laba kulanteen aad cilmigoodii kusoo urursan karta aad kuwan kuwan warin karto wanuqila can axmeda markaa dee kollayna imika asaaniidda jirta haddaad eegtaba inta badan dee ijaazaadkaasuba samaaceedu waa yaraanaya koobnaanaya khaasatan dee kutubtaa badan wanuqila can axmeda waxaa laga soo naqliyey annahu qaala inuu yidhi low batalat hadday burto ijaazadu ladaaca alcilmu cilmigu waa dayacmi lah oo haddii hadii la yidhaha ijaase wax laguma warin karo dee ruuxii inay had iyo goor sheekh kasta ma gaadhi karo kutubtiina xataa hadduu wada gaadhayo samaac laguma wada naqlin karo marka waxyaalo badan oo cilmiyoon u suurto galeen haddaanay ijaasadanu jirin ayuu riwaayo u yeelanaya ama sanadkiisa ku xidhiidhaya diraayana loogama jeede dee sanadkii ayna ummadeennan u khaaska ahayd inuu xidhiidho oo can fulan can fulan can fulan ilaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh saa laguma gel lagu gelayo taas buu yidhi laakiin qolooyinkii ijaazada diidanaayna qolooyin iyaguma waaweyn baa diidan hadalladoodii waxaa kaa mid ah tan cagsigeed oo waxaa kaa mid ah low saxat ilijaazatu labadalat irixla hadal shucba leeyahy haddii ijaaza ay hagaagsan tahay ama ay ansaxayso dee cilmigii loo xeraynayay dee maxaad ugama baahan tahay nin fog inaad u xerayso waraaqaad u qoratuu ama meelaad kula kulantu ijaazadii kuguma qorya taa rixladaa buri lahayd ama hadal abuzurcoo kale low saxata labadala alcilmu halkan cagsigeed waabay jiraan oo dee ruuxu kollay ijaaza uu urursadana caalim kuma noqonayo taasi waxay uga baahan tahay hawlba iyo wakti dheer iyo tacab iyo sabir badan bay isaga baahanaysaaye laakiin dee asaaniid waa ku urursan karaa taawa qaala bacdu barhkood baa waxay idhaheen wa min fawaa'idiha fawaa'idda ijaazada waxaa kala mida annahu laysa fii qudrati kulli daalibin ruux kastaoo daaliba qudradiisa iyo awooddiisa kuma sugna alrixlatu fii talabi alcilm inuu cilmi dalabkii u rixleeyo markaa maxaa u suurtogelaysa sheekhaanu laba kulmin ama ayaama uu laba kulmay inuu ijaazo kutub waaweyn kaba qaato tiina uu sanad ahaan uu ugaba wariyo riwaayo ahaan dee haddii kale oo ruuxii dee waxay u baahan lahayd inuu u rixleeyo muddona u sabro muddona uu laba jooge bal aduu kolle ijaazadu waa raasumaalkabiir marka la eego xaggan asaaniid urursashadeed iyo kutub badan oonan riwaayo u lahayn sidaad kuma helaysa ama samaaceed uu adkaanayo ama ruuxii u suurto gelayn ama aanu helaynba cid uu samaac kaga qaateen wayaquulu tilmiidu fii hadihi lmartabati haddaba tilmiidku martabadaa wuxuu odhanayaa ajaazanii waa ii ijaazeeyey ama se halkan bedelkeed ajaaza lii labadaba way soo naqliyaan in ficilka toos loogu gudbiyo mafcuulkiisa iyo inuu xaraf qaadanayo aw yaquula uu yidhaaho ama aw yaquulu wuxuu odhanayaa akhbaranii aw xadaanii ijaazatan lakin ijaazuu ku qaydaya waajaaza bacdum barhkood waxay baneeyeen tarka kelimati ijaazatan lakin taasi waa khada waana abu nucaym iyo rag lahaa laakiin waxaa ku tiriyay tadliis taasi noqonayso oo markuu akhbaranii ama xadaanii yidhi arrinkuna ijaazaba ahaa waa nooc tadliisoo kolley waa wax laga roon yahay culimmada qaarkoodna laguma ceebeeyey bal markaa ijaazadna waa taa haddaba siyaalaha wax loo taxamulo dee qaybo dhan baa inoo hadhay oo malaa dhowr ahoo imika haddaan afar aragnay ilaa afar kalena bal ama munaawadada haddii la kala qaadaba eclaam iyo wasiya iyo wijaado iyo waxyaalana way jiraan kale oo kutubta mustalaxa kuba sugane bal umuurahaasaa jira wey afcaal rasuuli sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay afcaashiisii iyo wa taqriiraatu taqriiraadkiisii macnaha qowlkiisi iyo ficilkiisi bal adigu dee sunnihiisu waa qowlkii iyo ficilkii iyo taqriirkii axaadiistii qowliga ahayd kolley iyo axkaamo ay leeyihiinba waa taan qayba sooba aragnay iyo siyaalihii loo soo naqlinayay imika halkan bal ficilka rasuulka iyo taqriirkiisa bal ayay tahay kolley maanta qayb unbaan ficilka ka gaadhaynaa afcaaluhu calayhi salaatu wasalaam rasuulka ilaahay ficiladii uu samaynayan hada hadalkiisii maa waa ficilkiisii iyo qaybaha ay leeyihiin tanqasimu way qaybsamaysaayo afcaalu rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay afcaashiisu ilaa aqsaamin qayba ayay u qaybsantaa mid waxa weeye maa kii kaana yafcaluhu rasuulka ilaahay uu samaynayey bimuqtada aljibillati abuurka iyo khilqada iyo fidradan dee ilaahay inooguba abuuray ama khilqadan taasi waxay keenaysa iyo muqtadaheeda uu kuba samaynayey wadalika kalqiyaami kaciddi iyo walqucuudi fadhigi iyo walakli cunitaanki iyo washurbi cabitaanki bimacnaa afcaal dee dadka oo dhan kaba wada dhexeeya ruux kastoo bashariba isaga ka soo fuusha oo innaga abuurkeenna qayb kaba mid ah ayaa jirto waan kacaynaa fadhiisanaynaa waxbaan cunaynaa seexanaynaa waxbaan cabaynaa waan soconaynaa umuurahaas oo dhan waa afcaal khilqiya abuuro dad oo dhan bay kaba wada dhexeeyaan rasuulka ilaahayna afcaal caynkaasa uu laba yimi marka wuxuu leeyahy fa xukmuhu kaa xukumkiisu wixii fadhigiisa iyo qucuudkiiyo taa caadiga ahayn kayfiya aanay soo gelin alibaaxatu horta dee rasuulka ilaahay waxaan bannaanayn ma samaynayo ee ibaaxun baan kaba qaadanaynaye laakiin wuxuu rasuulka ilaahay ula yimi ma aha dadku ha kaaga daydo wuxuu uu samaynayey maaha tashriic dadka wax ugu jidaya saa daraaddeed bal haddii ay kayfiya soo gasho sidii wax u cuni jiray oo kale ay soo gasho seexashadiisii kayfiyadeed se inuu midigta u seexan jiray iyo umuuro caynkaas oo kale ay soo gasho cabidda kayfiyadeedii se inuu fadhi kuba cabbi jiro midigtiisa ku cabbi jiray taas waa shay tashriicu loolaba yimo waa kayfiya waa gaar laakiin ficilkan caadigaa dee uu fadhiisanayo u kacayay dadkuba way fadhiistaanoo way kacaanoo tashriic culama iman tahay siba markaa ruux hadduu yidhaaho dee waan kacayaa rasuulkii ilaahay baan kaga dayanaya u kacay ama waan fadhiisanaya rasuulka aan fadhiistay taasi wax ma maaha dee waayo waxaani qudwe iyo ta'asi ulamau iman laakiin kayfiya saxa weeye hadduu kayfiyadii ulama iman jiray marka xukunka guud muxuu noqonayaa dee halkan waa sunno lama odhanayo inay ta'asi loolama iman iyo waa waajibiye de waa shay mubaaxa uun laakiin hadday kayfiya soo gasho taasi iyada kayfiyadii rasuulka ilahi waa laga dayantahay jaanibkaas bay sunanimo uga timaada ama tashriic uga imanayaan taasi waa mid ma kaana wixii ahaaday mutaradidan ku noqnoqonaya ama ka dhexeeya bayna aljibillati watashriic inuu khilqa yahay waxaa dee iska dadkaba ka wada dhexeeya iyo jidayn macnuu waxa weeye oo afcaasha qaarkood ayaa rasuulkii ilaahay laba yimi laba jaanib bay leeyihin jaanib haddaan ka eegno dee waxaabay yihiin waxaa la odhan karaa waa afcaasha khilqiga ee dee jibillada ah ee dadka oo dhanba ay caadi ahaan ula yimaadaan oo caadi ahaan iyo isagoon u qastayn tashriic buu laba imanayay laakiin jaanib kale camal bay ku dhex jireen ama cibaaday la xidhiidheen oo marka jaanibkaa laga eego waxaa la odhanayaaba tashriic baa rasuulkii ilaahay ulaba yimi labadaa jaanib bay leedahay taasoo kale waa culimmada iskhilaafkoodu halkay ka yimaadaan ficilkani ma sunna mise maaha amhilana waan arkaynaa wadalika wquufihi salى اllahu عalيه wasalam joogsigiisiiba weeye uu taagnaa maalintii carafa raakiban xaariya isagoo waxfuushan bicarafata carafa oo rasuulka ilaahay maalintii markuu khudbeeyey dabadeeduu salaadii tukaday raaxiladiisuu fuulay ilaa cadceedu ay ka dhacaysayna intii wuquufkii o dhan raaxiladu ku fadhiyey markaa dee taagnibaaba lagaba dhigaya taasoo kale rasuulkii ilaahay ma dee way uu markaa kollay ma harhsanahayn oo malaa sidaasna waaba laga roonyay harsigaase ma wuxuu ula imanayay tan tashriic mise kollayba bashar waxbay fuulaane taasun bay ahayd bal waxaa halkan kaga sii cad malaayo misaalka inay soo qaataan ahayd dee rasuulkii ilaahay intii uu mashaacirtaas socsocday oo dhan dee mar uu degan yahay mooye dee waa fuushanaa wax fuushanidani cibaado dhexdeedna way dhacday xaj dhexdeed bay dhacday basharnank hadduu socod ku jiro waxbuu fuulaayo ma khilqadaasay ahayd mise arrinkani waa shay uu tashriic ahaan ula imanayo sidaasaaba sunnaha taasi waa mid wanazuulihi bilmuxasabi degitaankiisii uu muxasab degayba weeye muxasab iyo abdax iyo badxa iyo waa meel xabaalaha maka adugu marka dee buurta ay kuba yaalaan lagaba dhaadhace xaggaa bariyo xagga mino kaba xigtay bay ahayd rasuulka ilaahay markii hore uu yimina waa degay berigii markii habeenkii uu mino ka soo dhaadhacay uu xajkiisii soo dhammaystayna halkaasuu u hoyday me yaan odhane laakiin uu yimi oo duhur iyo casar iyo maqrib iyo cishaay buu ku wada tukaday ilaa gelinkii dambe uu joogay walow markii dambe dawafulwadaac intuu sameeye uu baxay oo waagu aanu ugu baryin halkaas haddaba waa degitaanka uu halkaa degay rasuulka ilaahay muxuu u degay ma inay dee halkaasi waa markuu halkii ka yimi ee waa halkii ugu fuududayd ee uu kana bixi kari lahaa kuna nasan kari lahaa bay ahayd mise waaba meel la dego oo xajkii kaba mid ahoo sunno ahaan ah waa arrintaasoo iyadna jira oo dee caaisha iyo col de ama jamaaco waxay lahayn wuxuu rasuulka ilahi u degay kaana asbaxa likhuruuji kuwo kalena dee maya waa sunnay ahayn degitaanka halkaa la dego walow maanta dee sunnaha cidi aanay fulinayno dhulkii malaa muddo toddobaatan iyo sanoo dabadeed ba dhulka horteed ay baabi'een oo dee la dhisay oo dhulkii ama laami ay yihiin iyo deked ama aqala dhaadheeruun ay yihiin laakiin way saba dhawaadeenoo nin adiib oo sacuudi ahaa beryaha qabla sabciina sana markii dhulkaa dariiqada laga saarayay lahaa la badxa bacda alyawm maqaal saas badxa ma jirto maanta dabadeed oo dee waa dhul reer maka ilaa dee waktigii qoreysheed ba la tegi jiray oo laguna la fadhiisan jiray bal haddaba taasna maxay tahay bal umuuraha waxaa la mida jelsadan istiraaxada ee ragcadda labaad marka loo kacayo amata saddexaad rasuulkii ilaahay waa kanoo waa axaadiis bay noogu sugantahy inuu fadhiistay ma dee markii dambe uu weynaaday oo ruux weyno iyo kicitaankii oo kuba culusbu dee yar si uu bal ay taasi u noqoto hakad yar oo uu ku kaco u fadhiistay oo markaa waa shay khilqigaa la odhanaya mise wuxuu fadhiisanayey waaba arrin dee salaada kaba mido sunayaasheed kaba mida taasoo kale waxaa la mida laabankiisii uu dariiq ka tegaya ciidda ama dariiqna kaba imanaya arrin kale salaada subax markuu labadeeda ragcadood ee tukada waxaa ficilkiisa saxiixa inooguma sugan inuu mid midigta u jiibsan jiray walow dee sunanta ay ku sugan tahay qowl ahaan laakiin qowlka khada bay kuba tiriyaan ama nooc yar wahan bay kuba tiriyaan bal markaa taasoo kale jiibsigaasi ma habeenkii buu tahajudayo inta muadinku imanayo dadkii baa imanaya odhanayuu ku nasanayo kale mise waa arrin sunna isaguna oo dee maqsuuda intoo dhan ba culimmadu waa isku khilaafsantao barhkoodna waxay ka dhigeen khilqi inuu yahay oo markaa sunno kamay dhigin shay mubaaxun bay ka dhigeen kuwana waa kuwan ictibaariyey rasuulku inuu laba yimi dee qasad tashriico iyagu sunnaha intoo dhan ba markaa khilaafka meelahan qolada jalsatulistiraxaa sugtay iyo kuwa aan sugin arrinkan masaladan buu ayuu dabada ku hayaa irtijaaca kuwa iyagu sunno kaba dhigay ku idhan maya waa shay caadi oo kale oo dee barhkood ay diidi jireen dadka masaajida samaynaya o kale xataa bacd asaxaaba waa arrintan masaa-ishaas oo dhan baa baabkan ah marka wuxu uhi haddaba taas oo kale walaa hoy go-ayaan fahal yulxaqu biljabiliyi miyaa la haleeshiinaya fayakunu mubaaxan kama taqadama aw bitashriici tashriici baa la haleeshiinaya fayuta'asa bihi fiihi qowlaani laba qowl baa masalada dhammaan masaa-ishaas oo dhan ba culimmadu ay leeyihin waana labada aragtiyood wallah subxana wa tacala aclam